doorashada madaxweynaha puntland oo ay ahayd in la qabto sideeda janaayo ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka oo wax ka yar laba bilood un ay naga xigto markaasi oo ay ku eg tahay muddada sharciga ah ee xilka madaxweynaha hadda xafiiska iyo siciid cabdulaahi dane ayaanay haddana weli muuqanin hanaan heshiis lagu yahay oo loo marayo dowladda madaxweyne ee siciid dane waxay doonaysaa in doorashadu noqoto qof iyo cod oo laga guuro nidaamkii hore ee wax lagu dooran jiray puntland oo ay u arkaan inuu ahaa mid hurweyto ah oo markaasi laga fiican yahay sidoo kale musharaxiinta xilka kula tartamaysa madaxweyne dani waxay u arkaan in dowladdu aysan rabin doorasho qof iyo cod ah iyagoo ku doodaya inaanay jirin hanaankii loo mari lahaa iyo adeegyadii aasaasiga u ahayd si doorasho noocaasa loo qabto balse taa beddelkeeda uu doonayo madaxweyne deni inuu xilka sii dheeraysto isimada puntland oo geedfadhi u ahaa nabadda iyo wada noolaanshiyaha puntland ayaa bayaan ay soo saareen iyagana ku baaqay in lagu socdo hanaankii doorasho ee soo jireenka ahaa kaasoo ah mid heshiis lagu wada yahay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa ayaan weydiiyey hanaanka doorasho ee dowladdiisu ay doonayso inay ka shaqayso oo ay ka hirgeliso puntland doorashada puntland aan qabanaynaa horta dee doorashadu waa wax muddo soo socday oo himilo ahayd oo sharci ahayd oo la sugayay oo shan labaatan horta ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan oo aan halkan ka sheego in aan wejigii hore ee doorashooyinkii puntland ee golayaasha deegaanka ee sanad ka hor aan soo bilownay aan hadda soo gebagabeynay oo boggaa iska xiray boggii golayaasha deegaanka oo soddon iyo saddex degmo iyo toddoba gobol ay doorashada ka qayb qaateen oo maanta for the first time ay leeyihiin shan iyo labaatan sano markii ugu horreysay golayaal deegaan oo dadku soo doorteen taas waxa weeye waa inaad dadka la wadaagaan rabaa waxaa taas soo raacda marka waa doorashadii baarlamaanka iyo ti madaxweynaha annagu saan waxu qorsheynana waxaan rabnaa in hanaanka dimuqraadiga ah oo shan iyo labaatanka sano la sugayey oo himilada reer puntland ahaa inuu socdo oo horuu socdaan rabnaa dabcan annagoo og dee waktiguna inay goordama tahay siyaasadana nalale leeyahay oo aanu taas si maaragtay heshiis lagu yahay dee halkaa uga gudubno hanaanka dimuqraadiga inuu socdaan rabnaa annagu inkastoo ay dowladdu ka shaqaynayso hanaankaasii doorasho haddana mucaaradka ayaa u arkay inaysan suuragal ahayn in muddada hartay lagu qabto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay maqan yihiin dhammaan adeegyadii ka horreeyey doorashada guddoomiyaha mucaaradka puntland faarax cali shire horena wasiir uga soo noqday puntland iyo musharax madaxweyne oo xilkaasi hadda u taagan ayaan weydiiyey waxa ay ku diidayaan doorasho qof iyo cod ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo maaragtay doorasha ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay doorashadii way fashilantay dimuqraadiyaddii ay iraahdee waa la marin habaabiyey dastuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay maxaan ku idhaahdaay waxaanu aaminsannahay madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey federaal buu ka aaday markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu korsado xilliga maaragtay uu yahay xilhayntiisu oo ahaa shan sano inuu dhaafo oo laba sano ama saddex sano ama hal sano iyo bar ku darsado taas baa waxay keen uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba favorable u ah hadday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka hadday ahaan lahaayeen maxaan ku rahday xisbiye aan capacity lahayn hadday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegey marka waxaasoo dham oo aan aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin ee dimuqraadiyadda laftigeeda nina ma diidana khilaafkan doorashada ayaa keenay isku dhacyo aan sidaasi u weyneyn balse qalqaliyey amnigii deegaanada puntland welina ma muuqato isku soo dhowaanshiyo dhinacyada ishaya ah wasiir juxa ayaan weydiiyey waxa xukuumaddiisa u qorshaysan haddii mucaaradku diidaan hanaankan doorasho iyo bal haddii wax ay ka bedelayaan go-aankaasi doorashada dimuqraadiga ayaa xisaab baa ku tartanta axsaabta ayaa muhiima haddii axsaabtii ku tartami lahayd ay dhahaan dee kuma tartamayno qaabka loo dejiyey de dabcan kaligeyga ma tartamayno oo dee waxay noqonaysaa dood meesha kusoo kororta laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeye xisbiyadu in aysan aysan taagnayn meeshii hore ha loo noqdo oo ay adag tahay dadkana in laga gado marka meeshaa hadda dooduma taalo dooddaa waxaa soo jeediyey dood waxaa jirta dadka siyaasiyiinta qaar qabaan oo dadka weliba reer magaareedka u badan oo koox maaragtay siyaasaddan goofleyda anigu aan ku tilmaamo ama taraha oo ah maaragtay waa markaygii ah ku salaysan oo iyagu doorashada mabadiye ahaan u diidanaa doorashadii golayaasha deegaankana diidanaa waan gelin midaana diidan qorshuhuna yahay maaragtay waa marka yagii doodaasi way jirtaayo group noocaasoo qabaa waa jiraan laakiin marka laga hadlayo xisbiyada siyaasadda xisbiyadda siyaasaddu de way ka qabi karaan waa ka gowsaysan karaan sida wax u socdaan iyo waktiga iyo dood waa ka geli karaan laakiin cid dhahaysa aan ku laabana godkii laga tegey oo xisbiyada ah oo haddeer ma jidho marka haddiise halka ay tagto dee taas waa dood maaragtay soo kordhayso markeeda laga wada hadlayo laakiin halkaa hadda mucaaradku ma joogo xisbiyadu ma joogaan halkaa balse mucaaradka ayaa u arkayn hanaankii hore ee doorashada uu ahaa mid lagu soo kala nabad galay laguna gaaray horumar haddii laga guurayana loo baahan yahay wadar ogol waa kan farax cali shire oo musharax madaxweyne ah hanaan wuxuu ahaa dadku samaysteen labaatan sano lagu soo caana maalayey puntland nabad ku heshay horumar ku heshay maxaan ku idhaahdaayey organig ahoo dadku ayaan isku qabsanayn hal cod lagu kala badiyey laba cod lagu kala badiyey waa run hab qabaliyuu ahaayo hab dimuqraadi aho habkan motherlandka ma ahayn laakiin wuxuu ahaa organic dadku samaysteen isku xaqdhowreen aan lagu dagaalamin amni lagu helay horumar lagu helay dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guurayo habkaa waa in kow si wada jira looga guuraa labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwo lagu goda lagu kalsoon yahay oo kulligood laysla ogol yahay saddex in ay jirto maxaanku idhaahdaayey dowladdaas ay ku dhammaystirto hadday dhammaystiri weydana meesha uu joogo markaa marayo lagu joojiyo laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybin lagu sameeyo koox la kaxaysto dadki intiisa kaleeto la yidhaahdo ma tihidin muwaadiniin ma ka hadli kartaan ma ka hadli kartaan ma samayn kartaan aragti malihii horta arrintaas waxa weeyaan waa arrin waddankana baabi'inaysa dadkana maaragtay bahdi ku samaynaysa juxa saaxiibkay weeye waa nimaanu soo wada shaqaynay isnaqaano runta puntland uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay taasaan aniguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xumatay sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer puntland isku raacsan yihiin tana waa wax waxa weeyaan dadka reer puntland ayaan isku raacsanayn cid walbaana cid walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso waa inay waxa dadka danta u ah amniga dan u ah wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya marka taasaan ka leeyahay hadalkiisa isimada iyo salaadiinta puntland ayaa soo saara baaq ay xaaladda uga digayaan talana ay ku bixiyeen suldaan cabdiqani qorane maxamed ayaan weydiiyey fariinta baaqooda iyo waxa ku dhaliyey in xilligan ay soo farageliyaan muranka siyaasiga ah waxaa kalifay xaalad murugsan oo nooga muuqatay puntland waxaa kalifay meeshii xilligan oo kale puntland looga diyaargaroobi jiray doorasho in ay muuqatay aanna dareenay waxaa loo diyaargaroobayay inuu yahay dagaal taasoo nina aanan u roonayn taasoo kasoo jeeda doorashada ay dowladda ku baaqday oo ka dambaysay xilligii puntland looga bartay doorashadu ay ka dhacdo oo ay qolada mucaaradka ah oo tan iyo in muddo aba sugaysay de inay tartankaas iyo doorashadaas ay galaan ka dareemay in doorashadan xilligeedina aanay ku dhacaynin midda la sheegayna aanay ahayn wax dhaba aana ay keenayso in dagaal uu dhaco iyo isqoqabsi marka waxaan kala dooranay isima haddaynu nahay inaan xaaladda indhaha ka fiirsanno iyo inaan dhex galno waxaa kaloon kala dooranay inay doorasha dhacdo iyo inuu dagaal dhaco marka indhaka fiirsiga waxaan ka doorbidnay inaan wixii aan qaban karna qabanay si aanan hadhowta hore uga shallaayin oo intay laa bukleed lugaha bugtaa la yidhi doorashadana waxaan uga dooranay dagaalka waxa uu yahay doorashada cidna ku dhibaatoon mayso oo cidna uma dara dagaalkasi cidna uma roona dowladda waxay soo saartay war ay si dadban ugu caddaysay mowqifkeeda ku aadan doorashada kaasoo u muuqday inuu ka hor imanayo soo jeedinta salaadiinta wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdifaarax juxa ayaan weydiiyey sababta ay ugu gacan sayreen go-aanka isimada horta anaga uma jawaabin odayaasha uma anaan jawaabin salaadiintu khilaaf horta marka la eego khilaafka siyaasadda ka dhexeeya dadka siyaasiyiinta ah iyo marka la eego khilaafka ka dhexeeya hogaanka dhaqanka kan dhaqanka ayaa runtii qoto dheer hogaanka dhaqanku isu tegay ma dhammayn qayb buu ahaa waa ixtiraamaynaa aragtibay leeyihiin bulshadana qayb weyn bay kaga jiraan laakiin hogaanku dhaqanku waa badan yahay aragtidoodu ma soo ururin annaguna hadda taa kamaba aanaan jawaabin laakiin waxa weeye meesha ah sidii hore ha lagu noqdo meeshaasi sharcina maaha dadkuna haddeer meelay ku wada heshiin karaan maaha annaga waxaan rabnaa doorashana in la aado hanaanka dimuqraadiga ahi uusan meesha ka bixin compromisena laga gaaro dhinaca kale oo loo socdo oo wax laysla qaadan karo hanaanka dimuqraadigaana ilaalinaysa wadajirna lagu yahay in laga shaqeeyo ayaan qabnaa waxaan la qabaa arrintaasi in qayb laga geli karo halgan laga geli karo arrintaasi dood laga samayn karaan qabnaa
balse mucaaradka ayaa u arkay in go-aanka ismada uu yahay kan keliya ee maanta xalka u ah puntland waa kan faarax cali shire soo jeedintii ama guddoonkii isimada waddanku soo soo jeediyeen in la raaco iyagaa iyagaa iyadaa lagu nabadgelaya iyagaa dadka reer puntland isku rabaanin iyadaa ciddii rabto ku soo baxda halkaa dimuqraadiyadii ha ka sii wado cidda soo baxaysana ilaahay baa yaqaan waxay tahay amniga iyo iyo iyo sugnaanshaha puntland iyo badqabka dadka reer puntland bay ka shaqaynayaan horta annagu taas taasaan uga aaminsannahay niman musharaxiinana ma aha waxa ay soo jeediyeen haddii la qaato waxa anayso ama qof iyo cod ha ahaato ama mid kale ha ahaatee annagoo taasna kama soo horjeedno laakiin dowladdu waxay u socotaa wakti kororsi wakti kororsi hadduu yimaadana waxaanu ka baqaynaa waddanku inuu wax kale galo waayo shara sharci dastuura iyo mid xeer ah iyo mid laysku raacayo inta laysu yimi la shiray oo ogol in dowladdu wakti ku darsata ma jiro haddii wakti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagala ay doorashadu ku qabsoomayso ma ka qayb galaysaan doorashadaas oo ah qof iyo cod ah maba dhici karto maxaanay u dhici karin konton maalmood baa noo haray doorasho doorasho dimuqraadi ah in konton maalmood baa noo haray konton maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karin suldaan cabdiqani qorane wuxuu sheegay in isimadu aysan intaasi ku hakan doonin oo haddii baaqoodu shaqayn waayo ay qaabab kale u wajihi doonaan oo aysan gacmaha laaban doonin iyagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada
kal hore ayaa saan oo kale ay dhacday xilligii madaxweyne cabdullaahi yuusuf allahu naxariisto labadii kun iyo kowdii in madaxweynuhu uu doonay in xilligii xilli ka dambeeyo inuu sii joogo khilaaf baa dhacay waa la iska hor yimid istimadu waxay soo saareen sidaas lamida go'aan bay soo saareen go'aankiina sidii la rabay uma fulin taa macnaheedu ma aha marka in isimadu mar walba go'aankay soo saaraan uu ahaa wax sidiisi loo fuliyo laakiin waajibkooda inay gutaan ayaa muhiim ahayd si aanay u dhicin meesha iyada ah istimadii waa joogeen waxbana kama aanay dhihin marka haddii dowladdu ay baaqeenni ka keentay hadal ka duwan kii hore waxaa laga doonayaa marka in halka kale ee la isugu iman karae dagaal aanu ku dhacaynin in ay la timaado markuu noo muuqan waayo halkaas laa dhinaca dowladda walaa dhinaca kalena waa middana keentay annaga inaan soo dhex galno oo intaysan arrintu faraha ka bixin oo mindi aanay uusku tegin inaan soo saarno go'aankaas aan isleennahay waa midka ugu sahlan ugu fudud lagu kala badbaadi karo maaha kii aan jeclayn maaha kii ay ku habboonayd maaha kii ugu sarreeyey laakiin waxaan xoogga saarayna waxay tahay puntland inaanu dhiig ku daadan dhibaatana aanay ka dhicin lagu kala qaxin dad aanan kala tegaynin aysan gudob kala gelin inkastoo hadda aanu jirin heshiis dhinacyada u dhexeeya oo arrinkan lagu wajahayo haddana dadka sida dhow ula socda arrinkan waxay qabaan in marka ugu dambeysa heshiis lagu dhammayn doono inkastoo ay dhici karto in musharaxiinta qaar aanay fursad fiican u helin ololahooda doorashada